kooxda caafimaadka ee kanada ayaa jimcihii shalay waxa ay ku dhawaaqday in caruurta da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo kooiyo toban sano jir ay qaadan karaan tallaalka covid sagaal iyo toban ee pfizer waalidiinta qaar oo kuwa soomaalida ay ku jiraan ayaa siyaabo kala duwan u arka arrinkan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto ee dalka kanada nooga soo diray waryaheena xuseen nuur xaaji
ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa kadib markii sideed iyo tobankii bishii hore ee oktoobar ay shirkadda pfizer iyo tan ay bahwadaagta yihiin ee bointek ay dowladdu ka codsadeen in loo ansixiyo in caruurta ay qaataan tallaalkooda m r n a shirkadda ayaa ku doodeysa in tijaabadoodu ay muujinayso in tallaalka caruurta u yahay mid badqab leh oo u wanaagsan waaxda caafimaadka kanada ayaa xilligaasi u sheegtay shirkaddu in ay ansixin doonto tallaalka keliya marka ay baaritaanadoodu muujiyaan in tallaalku uu faa'iido u leeyahay caruurta waalidiinta qaar ayaa ka labalabeynaya hadda inay tallaalaan caruurtooda iyagoo u arka inuu yahay mid lagu degdegay ayaan yuusuf ayaa ka mida dadka fikraddaasi qaba run ahaantii dooritaankan iyo dowladda go-aan ku gaartay inay dooraan caruurta shanta sano la eg waa wax badanaaba waalidiinta ay ka walwalooyiin maadaama ilmaha intay yar yihiin oo cirbado u socota oo maaragtay mar al markay hal sano ku darsaanba cirbado lagu duro maxay dhibaato u keeni kartaa caruurtaas marka waalidiin aada iyo aada ugu walwalaaya ayaa jiro arrintan run ahaantiina dowladdeena waa ku degdegtay in caruurta shanta sano jiro la tallaalo farxaan cali jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta rumaysan in hay-adaha caafimaadka ee dowladdu aysan iska ansixin waxyaabo dhibaato u keenaya caruurta haddana uusan ku degdegi karin in caruurtiisuu tallaalo xilligan maadaama hadda un lagu dhawaaqay arrinkan waxaa jirto dad badan oo aan aniga ka mid ahay in ay caruur yaryar oo aad u yarna haysto tallaalkana wax cusub uu yahay muddo gaabanna lagu sameeyey in ay haddana walbahaar iyo walwal kale uu ku abuuran yaho ay jeclaan lahayn inaysan ku degdegin inay caruur tallaalaan laakiin marka dhinaca kale oo wanaagga laga eego dadka waxgaradka ahi waxay leeyihiin dowladaha iyo wasaaradaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu iskama sharciyeynayaan wax aysan ka baaraandigin waa wax lasoo falanqeeyey oo lasoo ogaaday dhibaatadiisu hadday dhibaato leedahay inay dhibaatadiisu yar tahay waxaa laga yaabaa wax walba oo daawo ah dhinac kale dhibaato u geystaan laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay isla bardhigaan haddii ay badato dhibaatada uu ka hortegayo dan waxaa laga yaabaa in la qaato dhibaatada uu wato laakiin dadka qaar ayaa qaba in tallaabadan ay tahay mid muhiima oo lagu hubinayo in dhammaan dadka kanadiyanka ah ay noqdaan kuwa tallaalan waa ka nuuridiin maxamed nuurow xusinow go-aankan aad baan usoo dhaweynaya waayo waxaan waa dowlad dowladna maarata wax maarata dhelila waxaan kuma keenayso inay waxaan ay fulinba waxaa maarata waxay sameeyeen maarata macluumaad inay helaan ama maarata baaritaan sameeyaan marka waxay ogaadeen inay maarata wax dhib aysan u keenayn maarata ay u tahay maarata badqab dhammaan bulshada meesha ku nool xusinow aniga horta carruur baan u joogta marka carruurtaas marka kulli maaratay waxay u tahay maarata faa'iido waayo haddii maarata dadka weyn la talaalay maarata carruurta maxaa u diidaya marka waxaa waaye umalayni maayo maarata inay wax dhib u keenaysa hadda oo talaalka carruur la ansixiyey shirkadda pfizer bointek waxay wax ka bedel ku samaysay tallaalka loogu talagalay caruurta kanada ayaa goordhow filanaysa laba dhibic sagaal milyan oo tallaalo covid sagaal iyo tobana oo loogu talagalay caruurta da-dooda u dhexayso shan ilaa kow iyo toban sano jir taasoo dowladdu ay ku sheegtay in dhammaan caruurta dalku ay heli doonaan hal doos oo ka mid a labada tallaale ee xanuunka bishii meeye sanadkii tegay kanada waxay ansixisay in caruurta ka weyn labaiyo toban sano ay qaadan karaan tallaalka pfizer ee lagula tacaalo xanuunka covid sagaal iyo toban daraasad dhowaan la shaaciyey ayaa lagu sheegay in waalidiintu ay ka labalabeeyaan in caruurtoodu ay ka tallaalaan covid sagaal iyo toban in ka badan marka ay timaado nafsadooda go-aankan cusub ayaa imaanaya xilli mar kale kiisaska covid sagaal iyo toban ee maalinlaha ah uu kordhayo gaar ahaan gobolka ontario oo ay ku badan yihiin soomaalida xuseen nuur xaaji v o a toronto